الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدو- ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد آه، waxaa inoo soo socday oo martiya inoo ahaa sheekheen sheekh maxamed cabdi umal raximah llahu raxmatan waasica Ee, wax badan ayaynu ka faa'iidaysanay intii uu joogay haddana waxaad moodaa inay gebagaba arrintu tahay oo ay tahay maalintii ugu dambeysay ama habeenkii ugu dambeysay ee uu ina sagootinayay dardaarankiisana ina siinayay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca sheekhana ilaahay waxaan uga baryaynaa dadaalkii iyo juhdigii uu ku bixiyey iyo booqashadii uu inoogu yimi in ilaahay ka abaalmariyo miisaankiisa xasanaadkana ugu buuxiyo marka in sha allahu biidnillahi alkariim ku dheeraan maayo sheekha ayaan kusoo dhaweynayaa falyatafadal mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة waa kelima sagootisa ama kelimatu widaac haye insha allahu tacaala fadhigaanan waxay ilaahay naga waafajiyay subxana wa tacala an ka dhahaynaa waxaanan ku salaynaynaa xadiidkii nabigeena sala alla alay wasalam caanka ku ah xadiidu cirbaad ibnu saariya radi allahu tacaala canhu wa ardaah wuxuu leeyahay saxaabigaas wacadana rasuulu llahi sal lla alay waslam mawcidatan wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun nabigaa sal alla alay wasalam na wacdiyey wacdi aada u xeel dheer wacdigaasoo quluubtuna la cabsatay indhuhuna la ilmeeyeen markaasaa waxaanu nidhi kaannahaa mawcidatu muwaddicin fa awsinaa yaa rasuula allah waanadan iyo wacdigan aadna siisay midna sagootinaya oo naga tegaya waanadiisii iyo wacdigiisii buu u egyahay noo dardaaran bay dheheen ficlan waa noloshii nebiga sal lla lay slam aakhirkeedii wey inaadna sagootinaysaad mooddaa oo kelimaad sagootis aadna tidhi wacdigaaguna saasuu u egyahay ee noo dardaaran bayn rasuul maxaad nooga tegaysahay oo dardaarana nebigu sal lla lay wasalam marka waa u dardaarmay waana sagootiyey ummadda salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu nebigu uri sl lla lay wasalam uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa subxana wa tacaala waa qodobka ugu horreeyey ee nebigu sal lla lay wasalam uu ummadda u dardaarmay markay ka codsadeen inuu dardaarankaas siiyo waana ilaahay dardaarankiisa subxana wa tacala laftiisii waay ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله idinkii intii idinka horaysay ba alla wuxuu idin dardaarmay alla ka baqa subxana wa tacala alla iska jira qodob horta waa qodobkaas waana miftaaxu kulli khayr waana miqlaaqu kulli shar khayr oo dhan furihiisu waa taqwada shar oo dhanna qufulkiisu waa taqwada diinta asaaskeeduna waa taqwadaas saas daraaddeed baa ilaahay subxana wa tacala qur-aanka in badan marna na amraa marna khayraadkeediiyo midhaha ka dhasha ayuu ilaahay subxana wa tacaala nagu baraarujiyaa taa horta waan idiin dardaarmayaa an tattaquu allaha tabaaraka wa tacaala xayumaa kuntum meel alle meeshaad joogtaan ba ilaahay iska jira subxana wa tacaala ciqaabta ilaahay iyo cadaabkiisa wixii berrinta idinka xigsan lahaa diyaarsada oo shaqaysta waxaa kaa xigsan waxaa kaa xigsani inaad ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisana yeesho wixii ilaahay kaa reebayna aad ka hadha subxaana wa tacaala taas ayaa wuxuu yahay shayga kaa xigsan doona ilaahay ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa subxana wa tacaala yacni tajcal baynaka wa bayna cadaabi illaahi wa ciqaabihi wiqaaya wadalika biimtihaali awaamirihi waijtinaabi nawaahihi tabaaraka wa tacaala inaad alla subxaana wa tacaala ku xidhnaato xidhiidhka rabbiga adiga idinka dhexeeya hagaajiso rabbigaa subxaana wa tacaala aada barato diintiisa aada ku toosto dadaal aada bixiso taqwadaasi waa masalo daruuriya waana asaas kadibna nebigu sal ly slam wuxuu yidhi bacda taqwa wuxuu u dardaarmay waasamci waaaca inaad maqashaan ood yeeshaan bimacnaa xadiidka qaybtiisa dambaa ku tusiyo xataa hadduu nin aydaan raalli ka ahayn amiir idiin noqdo oo madax idiin noqdo oo xataa dadkii la yasi jiray ee addoommada ahaa hadduu mid ka mida amiir idiin noqdo maqla hadalkiisoo yeela buu nebigu sal lay slam qodobkaasna nebigu sal lay wasalam wuxuu taqwada ugu xijiyey ummadda islaamka jiritaankeeda wuxuu ku salaysan yahay inay ismaqasho ooy kala dambayn leedahay inay ismaqasho oy kala dambayn leedahay kolba maamulkeeda u dhisan haddii nidaam dawladeed uu taagan yahayna dawladdaa taagan yani iyo madaxdeeda in la maqlo wixii khayrana lagu loogu kaalmeeyo wixii xumaan iyo shar-ana looga naseexeeyo laakiin aan lagu amar diidin oon lagu kicin waana mas'alada ay ahlusunna waljamaaca marka dambe ay ku dareen usuusha caqiidada oo kutubta usuulka ama kutub sunna ama kutubta caqiidadu ay ku dareen taacatu ulil amr qur-aankana alla ku sheegay subxana wa tacaala taasi marka waxaa soo gelaya madaxa ugu sarreeya ee muslimiinta hadduu imaamkii acdamkaha joogo maqla oo yeela haddii la waayo qutri walba iyo meel walba cidda mas-uuliyaddii xilka idiin haysa maqla oo amarkiisa qaata oo kala dambaynta laasima oo ummad qaybsan oo kala jajaban oo isku kacsan oo kala jeedo oo fawdo ku noon ha noqonina samci wa taaca qodobkaasina aada buu muhim u yahay khaasatan bulshadan luqadda aan ku hadlayo ku hadasha waxyaalaha maanta ay ugu baahi badan yihiin waxaa ka mid ah inay noqdaan dad is-indha buuxiya oo ismaqlo isyeela oo iskaashadoo khayrka isu kaashada oo kala dambeeya le'anna fawdada aan ku soo kornay iyo nidaam la'aanta caadada noo noqotay waxay keentay in wax walba uu burburo nidaam la'aanna dee cidina ma jiri karto nidaam la'aan wax jiri kara ma leh wax laba ruux ka dhaxeeya laabudda waa inuu nidaam iyo kala dambayn leeyahay nolol dhan iyo magaalooyin iyo masaalix caama iska baddaa shay laba ruux ka dhaxeeya labadaa ruux waa inuu jiro nidaamkii ay shaygaa ku wadaagi lahaayeen maslaxadooduna ku wada gaadhi lahaayeen wixii dhibana ay kaga nabadgeli lahaayeen wa calaa hada alasaas ayaa qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala reerka guriga qoysku markuu dhismo markiisa ugu horreeya wuxuu ka kooban yahay nin iyo xaaskiisa haddana maca daalika iyagoo laba ah nadaam la'aan lagama dhigin alla wuxuu idhi subxaana wa tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa mas-uuliyaddii meel baa la saaray maamadii gurigana waxaa la amray inay odayga yeesho amarkiisa kala dambayn waa laba ruux bas wixii intaa ka badanna waa kasii xag jirtaa baahida ay u qabaan nidaamka iyo kala dambaynta kadalika allah subxaana wa tacaala meelo badan buu nidaamka inugu baray nidaamka meelo badan buu inugu baray rasuulkeennana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh fii xayaatihi dacwadiisii iyo saxaabada dacwadoodii iyo brograamyadoodii iyo barnaamijtooda kulligeed waxay ahayd mid nidaamsan oo kala dambayn ku socotay ahayd islaamku marka fawdo ma yaqaano fawdo islaamku ma yaqaano islaamku waa diin waaqica noloshana la mucaamaloonaya allihii khalqigana abuuray baana soo dejiyey subxaana wa tacaala allana subxaana wa tacaala masalada kala dambaynta iyo ismaqalka bini aadamka caqliga le base kumaba khaas yeeline xayawaanaadka iyo xataa cayayaanaadku alla siiyey subxana wa tacaala xataa xayawaanaadka iyo cayayaanaadka ilaahay wuxuu siiyey wax la yidhaahdo kala dambayn iyo wada shaqayn iyo iskaashi iyo nidaam ay ku wada shaqeeyaan bal waxaad akhridaan kutubta xayawaanaadka inta badan ka hadasha sifaadka ay ka bixinayaan markay ka hadlayaan cayayaanaadka iyo xayawaanaadka waad la yaabaysaan siday u habaysan yihiin ibnulqayim caleyh raxmatullahi kitaabkiisa shifaaulcaliil markuu ka hadlayo shinnida iyo qudhaanjada iyo qaabkay u nool yihiin iyo siday u nadaamsan yihiin iyo taqriiban waxaad isleedahay bini aadamkaba iyagaa ka nadaam sarreeya daqaa'iq wuxuu ka bixinayaan caadi ahayn shaygan marka waa shay fitri ah keliya bini aadamku keliya ma laha laakiin noolaha oo dhan bay ka dhaxaysaa arrintii noocaa ahayd in inagoo caqli lahoo muslimiin ahoo bini aadam ahoo bini aadamka kii la karaameeyo iimaanka lagu karaameeyeyah haddana kala dambayn laynaga waayo ismaqa laynaga waayo dee waa waxa qayrkeen inaga reebo halkaa ina dhigay waayo marka in la ismaqlo taqwada nebigu sal lay slam wuxuu ka dambaysiiyey alsamci waltaaca cidda mas-uulka idiin ah odayaasha dacwada mashaa'ikhda maraakista masaalixda ummadda dadka u taagan in lagu garab istaagoo lagu caawiyo la maqlo lala shaqeeyo dad ismaqlo wax wada qabsadoo tacaawuno aada noqotaan wixii khayr ah laakiin dhaqankii xagga aan ku aqoon jirnay oo ilaa iyo hadda inala socdo meel walba inala joogaaye wax soconaya maaha ummad dhan oo masaalix leh oon haddana kala dambayn lahayn ma soconayso saas daraaddeed baa nebigu sal lla alay waslam xadiidka xasanka ah wuxuu yidhi saddex ruux hadday baxaan mid iyaga ka mida amiir ha ka dhigteen waa saddex ruuxoo socota maxay imaaro uga baahan yihiin baahidooda ay imaarada u qabaani aad bay u yar tahay li'anna jidkaa intay sii hayaani waxay u baahan yihin baaba iska yar haddana maca daalika ayagoo saddexa midkood inayn amiir ka dhigtaan mooyaane safarkooda inay sii socdaan maaha waa inay cid ay ka amar qaataan yeeshaan ciddaasi taliyo kala amro shaqada u qaybiyo warhelow hebelow macnaha waxa weeye raashinka kari halkaasaynu degaynaa xilligaasaan guuraynaa hebelow xoolaha soo xidhxidh waa inuu shaqadii wax qaybiya ay jirto wa sheekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi imaamu shawkaani iyo culimo leh waxay leeyihiin xadiidku wuxuu daliil u yahay haddiiba saddex loo sameeye nidaam iyo imaaro loo sameeye haddana socota ah intaa wixii ka badan ee masaalix iyo dana ka dhexeeyaanba in nidaamka ay uga baahi badan yihiin buu xadiidku ku tusayaa min baabin wlaa nidaamkii marka iyo kala dambaynta iyo ismaqalka walaalayaal inaynu ku dadaallo weye oo ummad jirto wax qabsata dadkay u timidna wax tarta ayaduna wax noqota waa inaan noqono waa qodob muhiima wey baraarujinta nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inugu baraarujiyey ee uu taqwada daba dhigay baana ku tusaya ahmiyadda ay leedahay arrintaa iyadii kadibna nebigu sal lay slam qodob kaloo haddana muhim ah buu sii tilmaamay qodobkaasina waa midnimada iyo khilaafka in laga cararo khilaafka waxaa keena wixii ugu muhiimsanaa buu nebigu tilmaamay sal lay slam khilaaf inuu imaan doonuu tilmaamay qaabka looga bixi karana wuu sheegay wuxuu nebigu yuri sal lla alay wasalam innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira ninkii noolaadoo idinka idinka midoo naftu ku sinto oo cimrigiisa maalmo la daayo waxaad arki doontaan iskhilaaf aad u fara badan buu nebi sal lla alay wasalam iskhilaaf ummaddu iskhilaaftay diintii laysku khilaafay adduunyadii laysku khilaafay nin walba qumanihiisa qoorta loo geliyey nin walba tiisu la qumanta iskhilaaf aad u fara badan waana ka nebigu ku sheegay sal lla alay waslam xadiidu liftiraaq xadiidka caanka ku ah oo nebigu uri sal lla alay waslam iftaraqat alyahuudu calaa ixdaa wa sabciina firqa wاftaraqat النasara calى ثintayni وسabciina firqة وsataftariqu hadihi الأma calى ثaلaaثin وسabciina firqة kuluha fi الnaari ilaa waaxida yahuudi waxay u kala kacday oy u qaybsantay toddobaatan iyo kow kooxood nasaarana waxay u qaybsantay toddobaatan iyo laba kooxood iyo qaybood ummadayduna waxay u qaybsami doontaa toddobaatan iyo saddex qaybood kooxood xisbi daa'ifo firqo millo intaa tidhaahdaba kulligoodna waa wada ahlu naar buu nabur sal lay slam hal koox mooye kooxdaas xadiidkan tilmaanta uu ka bixinayo iyo xadiidkaa cirbaad tilmaantuu ka bixinayo waa isku mid nebigu sal lay slam marka wuxuu inoo sheegi rabaa meeshan inoogu tilmaamayaa khilaaf wuu imaan oo khilaaf shay la baajin kara ma aha qasab wuu dhacayaa qur-aankuuna rabbi ku sheegay subxana wa tacaala walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuka ma kama zuulayaan inay iskhilaafsan yihiin ilaa inta alla u naxariistay mooye khilaafkii marka markii aad aragtaan khilaafkan faraha badan inaad wareertaan ma aha inaad wareerto oo tidhaahdo wadaadaana wareeriyey sida kii somaaliga sheeshan xirku u kaajay ay dhihi jireen war maxaa kuu dhacay wadaadaana wareeriyey qiblada ha u kaajin oo koonfur ha u kaajin oo qoraxda xaggeeda ha u kaajin oo xagga qorax ka soo bax ha u kaajin hadda marka waa inaan cirka u kala dhiiwle war maxaa kugu dhacay wadaadaana wareeriyey buu le wadaadda kuma wareerin adaa is wareeriyey ma aha inaad wareertee inuu jidku kaa luma ma aha mid baa garowsan le oo wuxuu leeyahay limaada hada alkhilaaf muxuu khilaafku u jiraa maxaa laysu khilaafayaa khilaafku waa dhacaya waana jiraa laakiin adigaa lagaa rabaa khilaafka qaabkaad ula mucaamaloon lahayd ee saxsanaa inaad hesho nabigu wuxu uhi sal lla lay waslam fasayara ikhtilaafan kaiira ha waa cudurkii wey cudurkii nebigu waa tilmaamay sal lay slam ummaddu inay iskhilaafi doonto wadaadaduna waa iskhilaafayaan dadka diinta sheeganayana waa iskhilaafayaan khilaafkii adduunyada iyo kursiga iyo xoolahana waaba dheer yahayba iyo macnaha dhulka iyo wixii iskulayntiisina waa goonidiisa taasi waa cudurkii marka cudurkii markuu nebigu tilmaamay sal ly slam haddana daawadii buu tilmaamay khilaafkaa fara badan markuu dhaco rasuulka ilaahayo maxaan samaynaa fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdii cadduu calayha binnawaajid goortaad khilaaf kaa aragtaan dariiqadayda qabsada iyo dariiqadii khulafadaydii hanuunsanaayee dadkana hanuuninayay weliba nebigu wuxu uhi sal lay wasalam dariiqadaas gawska dambe ku qaniina gawska dambe ku qaniina macnaha waxa weeye aada ugu mitida way ku dhaga shayga haddaad gawska dambe geysood halkaa ku qaniinto si fudud afkaaga uga soo bixi maayo waa inuu meelo badan soo maro markuu afka ka baxayo laakiin haddaad foolasha ku haysood halkan ku qaniinsantah bimujarad aad afka kala qaaddo wuu soo dhacaya soo ma marka cadduu calayha binawaajidi gawsaha dambe geeyoo fogeeya way macana meel adag geliya oo ku dhaga way macana ma intaa keliya horta nebigu sal lay slam xadhiggii aan qabsan lahayn wuu ina siiyo khilaafkaas markuu dhaco cismada iyo badbaadadu waxay ku jirtaa dariiqii iyo sunnadii nebiga inaad qabsato salawaatu rabbi waslamu caleyh su-aal kalaa imaanayso sunnadii nebiga iyo dariiqiisii seen ku garanaynaa waay ila nin walba wuxuu sheeganayaa isagu inuu hayo dariiqii nebiga waxaad ku garan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax layska sheegta ma ahee waa wax qoran bukhaari baa yaalla saxiixu muslim baa yaalla sunanu arbaca yaalla masaaniiddii baa taalla macaajimtii baa taalla ajzaadii baa taalla nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi dhaqankiisii iyo dariiqiisii wax layska male awaali ma ah wax lagu murmina ma ah nebiga dariiqiisu waa cad yahay waana qoran yahay biasaaniid saxiixa isagoo si fiican looga shaqeeya buu qoran yahay adiga marka adoon wareerin meesheedii inaad ka raadisaad u baahan tahay ood ceelka aad gacmahaaga sacabadaada kaga dhirarto wareeri maysid markaas haddiise laakiin gacanta lagugu hayo wadaad wadaad wareersan baa laga yaabaa inaad jeebka u gasho wadaad wareersan baa laga yaabaa intaad jeebka u gasho inuu ku wareeriyo ma garanaysid marka ma wareersan tahay sheekhaagu ma wareersan yahay ma toosan yahay ma qallocsan yahay ma kala garanaysid laakiin markii aad adiga laftaadu wax miisaami karayso markaas de wax weeyaan wax badan baa kuu baxsan sunnadii nebiga iyo dariiqiisii qabsada buu nabi yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh waa makhrajka lagaga bixi karayo khilaafka iyo fitnadiisa wuxuu ka dambaysay nebigu sal lay waslam wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaad iska jirtaan arrimaha dib laga keeni doonee diin la idinka dhigi doono wax kastoo dib laga keenaayo waa bidca buu nabi uri sal lay slm oo diin la idinka dhigan waayo bidco kastana waa baadiye bidco kastoo baadiyana saaxiibkeeda naar bay geynaysaa bidco kasta wax kastoo diin laga dhigay oo maalinkii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu geeriyoonayay aan diin ahayn naarun baa lagu geli weligaaba adigaa lagu qurqurxiyo sheekh hebel baan ka soo gaadhnay iyo dariiqadaan ka soo gaadhnay iyo waanu soo arki jirnay iyo haa waxaasi waxba anfici maayo nebi maxamed intuu joogay diin ma ahayd haa hadday noqoto haa waad fiican tahay marka nebi maxamed intuu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddii la keenoo laga dhigay wax ilaahay loogu dhowaado ha ku lugu waa tii nebigu ka degay salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa kaloo isla meeshaa nebigu ku tilmaamay sal lay waslam khilaafka ummadda ee diinta gala intiisa badan waxaa sabab u ah bidcada intiisa badan waxaa sabab u ah sunnadii oo laga tegey oo wax kale lagu badashay intay ummaddu sunnada haysato dariiqii nebiga la hayo oo kitaabka iyo sunnada loo noqonayo khilaafku waa yaryahay saas daraaddeed ba aayaddii kale rab wuxuu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu kitaabka ilaahay qabsada idinkoo idil xadhigga ilaahay qabsada idinkoo idil hana kala teginoo ha iskhilaafina fiirsada kitaabka qabsadaa laga hormariyay xadhigga qabsada xadhigga qasbigiisu oo kitaabka iyo sunnada qabsigooda ah wuxuu ruuxa ka ilaalinaya ama bulshada ka ilaalinaya tafaruquu ka ilaalinaya laakiin kitaabkii markii laga tago oo sunnadii laga tago oo aaraan la aado oo sheekh hebel baa yidhi ay noqoto oo madaha hebel baa qaba ay noqoto oo dariiqi hebel baa qabta ay noqoto hadda markaas yaa xaggee la isugu keeni wey sheekh walba ra'yigiisa dariiqo walba ra'yigeeda madaha walba ra'yigiisa aaraadu isu imaan mayso marka aaraadu isu imaan mayso ummadda khilaafkeeda weliba diinta galay asal bidcadaa u ah asbaabta ugu muhiimsan bay ka mid tahay bidcadaa u ah marka nebigu sal lay slam bidcuu inooga digayaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa dardaarankii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dardaaran ka fiican oo laysu dardaarmo ma jiro assunnatu safiinatu nuux baa la yidhahdaa nebiga sunnadihiis sal lay slam iyo dariiqiisu waa doontii nebi nuux oo kale mawjaduhu markay kacaan oo fitan ku dhacaan oo imtixaanaad ku yimaadaan oo khilaafaad ku dhacaan mawjadaasi doonta aad ku mari karto oo kaa gudbin karta waa sunnada nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh wa ilaa wax kaloo ku badbaadin kara ma jiro haddaad waxyaalo kale ku dhegto sida wiilkii nebi nuux oo kale maad noqon buur baan aadi buu ku leeyahay yacsimunuu min almaa war waktigaasoo kale buuri wax ma ilaaliso ra'yi baan wax ilaalinin madhab baan ku ilaalin karin dariiqaan ku ilaalin karin sheekhaagaan ku ilaalin karaynin doonta keliyatee ku badbaadin kartee barul ammaan ku geyn karta waa sunnada nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh taariikhdana markaad dib u raacdo iftiraaqii iyo qaybsankii muslimiinta soo maray khawaarij baa soo baxday shiicaa soo baxday jahmiyaa soo baxday muctasilaa soo baxday murji'aa soo baxday firaqu daalloo dhan baa soo baxay kulli dhinacyahay ka daateen waxaa soo hadhay dadkii sunnada haystay wixii fitan dhacayay dadkii sunnada haystay baa soo baxay oo badbaaday maantana dadka unbaa badbaadi karay sidaas daraaddeed atamasuk atamasuk bisunati lmustafa sal alay waslam rasuulka dariiqiisii iyo sunnadiisii ha lagu dhago dadkana iyadaa midayn fitan fara badanna lagaga badbaadiya in sha allahu tacaala iyadaana ummadda isu keeni wax kaloo isu kenkeeni kara ma ay jirto taana walaalayaal waa idin dardaarmayaayo khilaafka inaad ka fogaataan waxaa kaloo idin dardaarmaya oo cudurrada halisteen qabna ay ka mid tahay ummad walba cudur bay leedahay ummad walba cudur bay leedahay ummadda soomaaliyeed cudurkeedu wax kale ma aha cudurrada ugu halisan ee ugu khatarsan waa qabyaalad waa qabyaalad maantana ilaahay subxaana wa tacaala bimanihi wa fadlihi darsi inugu filan buu inaga siiyey darsi aan qur-aanna ahayn xadiidna ahayn laakiin darsi camali ah oo caamadu akhrisatay dumarkii akhristeen dhallinyaradii akhristeen mutacalimkii akhristay darsigaasuu alla inaga siiyey subxana wa tacaala laakiin darsigii baa ilaahay amarkii baanaan siduu ahaa u qaadanin waa darsi dadkoo dhan akhrinhayaan ilaan markaad aayad soo qaadanayso ama xadiid soo qaadanayso ama shareecada ku salaynayso dad khaasoo yaqaanay u baahantah laakiin dhacdada dhacday iyo midhaha ka dhashay dadkoo dhan baa akhrinaya qabyaalida hadday xumaan uun leedahay maanta waa layna tusay laakiin fainaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu allatii fi suduur indhabeelka qalbiga ayaa indhabeel ah indhabeelka indhuhu waxba ma ah inaad indhahaagana aada beesho waxaa ka khatarsan in qalbigaagu indhabeelo oo duruusta qaadan waayo oo cibarka ka faa'iidaysan waayo oo waddadii uu ku halaagsamay uu weli sii daba socdo taas wax ka khatarsan maba jiraba marka intaasi inugu filan intaasi inugu filan waa haddaynu intifaacsanayno wey ilaahay anugu anfaco subxana wa tacaala maanta dhulkaad lahaydna inay qabyaaladi cuntay qarankaagiina dumisay adigiina qaxooti kaa dhigtay waxbana ayna kuu hambaynin qaar badanna aakhare ay u dirtay in badanna ay gaalaysiisoo diintiiba ka baxeen qaar badanna qarka u saaran yihiin akhiiran waddankii gumaysi gelisay soo duruus maaha duruus maqruu'a waay duruus maqruu'a laysa bimasmuuca wainamaa hiya maqruu'a bishaahid alcayn laakiin man yantafic waay yaa intifaacsanaya wey suu nasiib xumo maaha wixiioo saa u dhacay oo qashinkiisii iyo wixiisii dhex taaganah imaartii midhihii xumaayee ka dhashayna maanta aan guranayno haddii wakhti ka soo wareegi lahaa oo arrintu taariikh noqon lahay oon dhihi lahayn alelaha taariikhday gashay taariikhday gashay oo wakti baa ka soo wareegay waxoogaa waaba laynoo cudurdaari waxa la way halmaameen way halmaameen baa layna dhihi lahaa laakiin innagii baa la nool dabkeedii baan ku gubanaynaa midhaheedii baynu guranaynaa rafaadkeedii baa meeshanina keenay haddana maca daalika weli waa la wataa weli waa la wataa meel kasta jeebabkaasay dadka uga buuxdaan bal ilaahay amarki war aaway caqliga waxaan xusuustaa markaan masaladaas fiiriyo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid baa ka sugan uu leeyahay fitanka markay dhacaan aakhiru zamaanka muslimiinta dagaalkooda iyo islayntooda oo dhiiggu aada u daato oo fitanku ay baahaan dad waxaa soo hadhi doonaoo fitanka ku dhex noolaan doona bini aadam suuradiis leh laakiin cuquushoodii ayna joogin ah suura bini aadam waa leeyahay waa soomaali soomaali wey sawirkiisa suu u egyahay waa labisan yahay masaajkii waa imaanayaa waa quruxsan yahay laakiin caqligiisa markaad fiiriso u fikiraya gadaal gadaal buu u socdaa ya xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh tadbiiqiisa waxaad un ka dhex heli soomaali baad maanta ka dhex heli fitankaa keenay marka la gurubsado la gurto la gurto marka dambe cuquushaa masakmaysa ma jirto marka wax darsiya la anfacta anfacsan maayo waxaba yaraatee duruusa la qaadan maayo cibar la faa'iidaysan maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu daawo uun keena mooye waxa weeyaan quluubtani kuwa wax qaadanayaan umicka ilaahay subxaana wa tacaala marka allah ina caafiyo ilaahay waxaan ka baryayaa qabyaaladda inuu naga caafiyo qabyaaladdu meel kastay gashay hadday xataa caamada khaas ku ahaan lahayd oo caamadu is-ereryan lahayd waxbay ahaan lahayd laakiin wadaadadii bay soo dhex istaagtay war adugu si soomaalidu waxay dhihi jireen qayladu hadday bannaanka ka timaado masaajid baa loo cararaa laakiin mushkilo weeye haddayba masaajidkii qaylo ka timaado ka war hadduu dhakhtarkii ummadu jirrado ka warran isaga lafahantiisiba hadduu jirrado soo halis maaha khatar waay ilaahay aan ka baqno subxaana wa tacaala waxa ina dulleeyey oo halkaa ina dhigay waa ciqaab rabbi subxaana wa tacaala oo ka dhalatay mabda'a qabyaaladda oo aynu ku bedelanay mabda'i iimaanka mabda'a la rabay inuu qalbigeenna galo oon isku xidhiidhinno oon isku soo dhowaynno oon wax ku samaysanno waa mabda'a iimaanka iyo islaamnimada inaynu ku walaalowno mabda'a marka intaan meesha ka saarnay aan qalbiga ku bedelnay mabda' ree hebel iyo gobol hebel iyo degme hebel markaan ku bedelnay ilaahay subxaana wa tacaala dharbaax buu nagu dhuftay dharbaaxa xagga rabbi ka timid oo ciqaaba markaa inugu dhacday waana midda keentay inaan masakhanno nebi maxamed baana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina madow dad weydaynayaan faanka ay ku faanayaan iyo wax qaybsiga ay wax ku qaybsanayaan awowyadoodii iyo aabbayaashoodii dhintay innamaa hum faxmu jahannam kuwaasi dhuxul jahannamo waay hadday dayn waayaan aw layakuunanna ahwana cala allahi min aljucal hadday dayn waayaan ilaahay agtii waxay ka liidanayaan oy ka qiimo darnaanayaan bahalkan la yidhaahdo xarwalwaalka ama dolshaanka aad u taqaanaan ilaahay agtii way ka qiimo liidanayaan alladii yudahdi'u alkhur'a bianfihi midka saxarada sankiisa ku riixa oo ku ilaaweliya kaa ilaahay agtiisa waa ka liidanayaan buu nabir salawatu rabbi waslamu caleyh bimacnaa waxa weeye ibni aadamka waxaa la yaqaanaa meesha nadiiftaa buu raadiyaa wax udgoonna wuu raadiyaa wixii manfaca iyo maslaxa ku jirtana wuu raadiyaa laakiin dadku markay fitnoobaan oo qabyaaladi gasho waxaa lagu yaqaanaa wixii uraya unbay raadiyaan sida xarwalwaalka oo kale wixii urahaya mabda urahaya qaybsanaan gobolaysi reerreer jilib jilib islayn dhiig la daadiyo qaybsanaan gumaysi loo gacan galo kulli waa mabaadi uraysa wey soo nebigu ma dhihin sal lay slam dacuuha fainaha muntina iska daaya waa mabda' soo urahaya buu nebig sal lay slam waa qarhmuun yahay waxaasaa laga helaa waxaasaa lagu maaweeloonayaa waxaasaa wax la moodayaa waxaasaa lagu sheekaysanayaa amaa mabaadidii qiimaha lahayd ee qaaliga ahayd ee udgoonayd ee manaaficda lahayd maba lagu kari karaba qarannimo walaalnimo isjacayl wax wada qabsi caalam wax la qaybsi karaamo iyo sharaf ma lagu kari karo soo xaarwalwaalkii un maaha xaarwalwaalkii markii cadar iyo wax udgoon lagu buufiyana dhiman jiray wallaahi yaa islaama maanta haddaan idhaho waxaa laga yaaba inaan layga hoos qaadin laakiin haddaan idhaho tollaada yaa ree hebel ah magacaa aan qabtay inta meesha ka joogta inay dhintaan bay diyaaru yihin soo saas maa haaway marka ilaahay subxaana wa tacaala lama siri karee ilaahay ma siri karnee dulliga ina qabsaday walaalayaal waa waxaynu kasbannoo shaqaysannay laakiin hal min muddakir weli ma jira inaynu bal wixii ka noqonno dib u xisaabtanno bini aadamku waa xisaabtamaaye bal waxa aan dib uga noqonno oo waxa aan iska saafi yeelno oo baan iska dhex saarno oo ciddii wadda tuka cambaar lehano ummaddaa dhexdeeda ciddii qabiyaalad ku dhex wadda waa inuu noqdo tuka cambaarloo meel walba farta lagu fiiqo la yidhahdo wakaa wakaa waa in la yidhaha haddiis intaad soo dhawaysaan aad tidhahdaan ha waad fiican tahay adiga waad fiican tahay ha hadda kaas barnaamijkuu galay ood kursi ku siisaan ood xoolo ku siisaan ood ku soo dhowaysaan ood kula kulantaan berrina waxa weye boqol baa geli laanna karaamaa baa lagu helay iyo wax wanaagsan maxaaba maxaaba lagu diiday markaa haddiise laakiin la fangoro oo tuka cabaarla uu noqdo ruuxa ummaddan kala qaybinaya qabyaalad iyo wixii ay ka timid ku dhex wadaay haddii la fangoro waa laga daawoobaya qabyaaladda walaalayaal ka fogaada ummaddaas meelo badan oon maray mushkilo kaloo haysata ma jirto mushkilada ugu weyn ee haysataay waxa weeye waa taas mushkiladaas wey ilaahay naga caafiya subxana wa tacala ilahay baa caafimaadka haya ilaahay quluubteenna qabyaaladda intuu ka saaro iimaan iyo islaamnimo allah inoogu bedelo iyo walaaltinimo islaam waxaan kaloon idiin dardaarmaya walaalayaal oo aan idinka tegayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala dhulkan aad timaadeen iyo mujtamacan aad u timaadeen waa mujtamac intiisa badan gaal ah mujtamac gaalaha mujtamacan aad u timaadeen xaq bay idinku leeyihin adinkana wixii dhibaato idinkaga imaan lahayd iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo caqiidadooda xun saad isaga ilaalin lahaydeen baad u baahan tihiin taxadarkeeda iyagana wixii wanaaggeed wadateen sidii aad wax uga siin lahaydeen oo u gaadhsiin lahaydeen bay u baahan yihiin labadaa arrimood jamciya marka waa koway horta bulsho aad u timid iyo mujtamac aad dhex degan tahay inaad ku saamoomi weydood wax ka qaadan weyda waa habeenkii xalay aad tagay leanna ibni aadamku kaa'in ijtimaaciya wey iyo ahir wa yata'ahar ibni aadamku waxna wuu bixiyaa waxna wuu qaataa wuu aqbalaa ruuxa la nool iyo dadku la nool yahay iyo dariskiisa iyo mujtamaca waxa ay yihiin buu wax ka qaataa isagana hadduu wax wato in wax laga qaato waa dhici karta waana midda nebigu sal lay slam uu ku tilmaamay xadiidkii alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil ruuxu saaxiibkii iyo dariskiisa iyo mujtamacuu dhex jooguu diintooda haystaa oo diintooda qaadanaya ee ka fiirsada cidaad la saaxiibaysaan eed la degaysaan eed la darsaysaan marka bal horta inaad is ilaalisaan oo isdhawrtaan bal horta calaa aqali taqdiir inaad ogaato meel khatara inaad soo gashay haddaad meel halisa soo gashay haddana aadan foojignayn oodan baraarugsanayn khalaas waa tegaysaa haddaase laakiin meesha aad og tahay meeshaad soo gashay haddaad og tahay halisteeda iyo khatarteeda ood ku baraarugsan tahay ilaa xaddi maa taxadar baa ku gelaya is-ilaalin baa ku gelaysa marka mujtamacaadkan waa lagu dhex milmaa adoon ogayn baa lagu tagaa waxyaalo fara badan baa lagu saamoobaa khaasatan dadka lokeshinada gelaya ee meeshoo keligood keligood ku ah ee cid islaama aan arkaynin ee iyagaa ka soo dhex toosahaya dhex seexanaya aad bay halisu tahay waa inaad marka raadiso sidii aad u heli lahayd mujtamaca muslima intuu doonima ha dhannaadee ood ku dhex noolaato wada joogiddiinnani wax weyn bay hadda ku fadhidaa inaad meel dad muslimiina kula soo tukato bannaanka u baxdood la sheekaysato xaaskaagii guri muslima u wareegto ilmahaagii carruur muslima la ciyaaraan adigii wakhtigaaga shaqada aad ku jirto wakhtiga kale inaad muslimiin u badato taasi waxa weeye waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inayna dareensanayn laakiin macno aad u weyn bay ku fadhidaa noloshaada inaad marka ku dadaashaan waa qadiyo daruuri ah oo adigii inaadan xumaantii meesha aad ugu timid inaadan waxba ka qaadanin is-ilaali tallaalna qaado qodobka labaadni waxa weeye dadkaad u timaadeen xaq bay idinku leeyihiinoo dad diin wataa tihin muslim baa tihin ilaahay baa iimaanka iyo islaamnimada idin siiyey ayagana u qadaray tabaaraka wa tacaala bicadlihi wa xikmatihi inay gaalo noqdaan u qadaray xaqay idinku leeyihin waxaa ka mid ah waxa weeye ilaahay iimaanka iyo islaamnimada uu idin siiyey wax ka gaadhsiiya idinkaa isku koobine gaadhsiiya kan guriga shaqaalaha kuugu ah gaadhsii saaxiibkaaga shaqada gaadhsii midka jidku idin kulmiyey u sheeg intaa ka badan haddaad awoodi kartaan oo dadkiiba intaad maraakiis u samaysaan ood wax bartaan oo waa laydinka baahan yahay in aad marka wax ka tagtaan oo dad risaalo xambaarsan noqotaan oo dad mabda' watay aad noqotaan oo aydan sidii soomaalidii waa hore meeshan timid oo kale aydan noqonin soomaalidii waa hore meeshan timid boqol sano ka hor miyaa la yidhi oo meeshan la socotay muxuu ahaa nimankii muxuu ahaa caddaankaa la socotay aaway dadkaas ya dadkaa wax ma ka haysaan ya hal nin baa ka soo hadhay allahu akbar allah aaway dadkaas taariikhdooda xagee gashay haddaydaan ducaad noqonin oo dadka aydaan diin gaadhsiinin wallahi halkaasaad ku dambaynaysaan haddaydaan idinku ku dambayninna inta idinka hadhaa ku dambayn doonto haddiise laakiin dad mabda' watoo mabda' gudbinaya aada noqotaan inaad idinku tagtaan iskaba dhaafe tol baad helaysaan soo tol uma baahnid a tol diineed baad u baahantiin dad baad helaysaan garab baad helaysaan walaalaad helaysaan waddankii masaalixdiinnii iyo waxaad uga baahnaydeen dad garab idin noqdaad helaysaan waa adduunkaad intifaacsanaysaan intaan aakhare la gaadha idinkuna waad xifdismaysaan idinkana waad xifdismaysaan sidaas daraaddeed dadkan aada u timaadeen risaalada ilaahay gaadhsiiya oo tawxiidka gaadhsiiya ilahay waa idinkala xisaabtami subxana wa tacala allah waa idinkala xisaabtami ilaahay agtiisana waxaa ugu khayr badan oo acmaasha ugu khayr badan ka mid a lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam ilaahay inuu hal ruuxa sababtaada sababtaada ku hanuuniyo islaam kaga dhigo ayaa ilaahay agtiisa ka khayr badan xoolaha cascas iyo geela cascas ee xoolahooda waagaa ugu qaalisanaa adduunka shayga ugu qaalisan hal ruuxoo sababtaada ku islaama ka qiimo badan alla fududaa fududaa ciddii ilaahay u fududeeya subxana wa tacaala subaxdii haddaad dhaqaaqdo ood isku dayda inaad ruux soo qabato sidaad ganacsiga ugu fooftaan haddaad ugu fooftaan dhawr baad soo helaysaan soo ma aad bay u fududahay waa dad gaajaysan waa dad iska rafaadsan waa dad iska qalbi xaadhan waa dad aan wax u horraynin haa way fududdahay laakiin aaway shaqadaasi sideedaba ma ku baraarugsannahay w aan ku baraarugna walaalayaa haddaynaan diinta waxba u qabanayn oo dadkan aynaan waxba u qabanayninna mid baan idinku baraarujinaya ha noqonina dad ummadaha kale diinta islaamka ku dira oo diinta ka erya sead ku noqon kartaa waxaad ku noqon kartaa dhaqan xumadaada akhlaaq xumadaada macangegnimadaada tuugnimadaada khaa'inimadaada dulmigaad samaynayso magac islaam baad xambaarsantahay mid muslimaa saa igu sameeyey mid muslima ma noqonayse islaamkao dhan meeluu joogaba tuug buu wada noqonay soo saas ma markaad waxaddo adoo muslim oo islaamnimo sheeganaya dadkaad dhex joogtana ay yihiin dad gaala ay yihiin muslimkao dhan agtooda wuxuu ka wada noqonay tuug markaad khayaanto islaamkao dhan agtooda khaa'in buu ka wada noqon markaad dulmido islaamkao dhan agtooda wuxuu ka wada noqon daalim markaasaa waxaad noqonaysaa miman yasuddu can sabiili illaahi tabaaraka wa tacaala dadka ilaahay jidkiisa ummadda ka hor istaagay oo ka leexiyey oo ummadda baadiyo sababtiisa ay ku baadiyoy baad noqonaysa akhlaaqda iyo marka dhaqanka hagaajiya mucaamalada hagaajiya run dadka kula mucaamalooda khayaanada daaya laalaabka joojiya falsificationkan iyo waxaan aynu isdaba marinayn waan isnaqaanahay daaya caalamka dhan waxaa laynooga bartay soomaaliya haddaad aragto dukumentigiisa unbaadh wax kale ha ka raadin soomaaliya haddaad aragto daroogana ha ka raadinin muxuu ahaay wax kalena ha ka raadinin laba mid baa laga raadiyaa waxoogaa lacagoo kuusahoo uu ku soo ganacsanahayo meelaha ugu miinaysan waa laga raadiyaa waxaa kaloo laga raadiyayo mid labaada iyadana dukumentigiisana waxba waxbaa ka khalda been iyo marka khayaano iyo laqdaba iyo in laynagu bartahay aad bay u xuntahay aad bay u xuntahay marka ummaddan akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan taajirka muslimka ah hadduu ilaahay waafajiyo subxaana wa tacaala taajirka muslimka ah ee dukaanku u furan yahay xoolaha leh dhaqankiisa uu dadka la mucaamaloonayo isagoon kelimo sheegin buu intaasoo khalaa'iqa diinta ku qaadan karaa miaalna waxaa idinku filan caalamulislaami in badanoo ka mid a indunuusiya maleesiya dhulka ad arkaysaanee mashriq macnaha waxa way ashar alaqsa la yidhahdo fog ee maanta muslimiintu uba badan yihiinba dagaal laguma tegin muslimiintu jihaadna kuma qabsanin laakiin waxaa tegey tujaar iyo ganacsato muslimiin ah meeshii markay tageenna dhaqankoodii baa loo bogay iyo akhlaaqdoodii mujtamacaadkii meesha jooga waaba iska soo islaameenba wallahi diintan mid laga maarmi kara maaha u fiirsada annagana waxaa noqonnay yacni waxa weeyaan muxuu ahaa jirac duulaan jirac duulaan laga carraa noqon oo markii la taabtana soo uri markii macnaha waxa weeya uu ku helana ku qaniini oo meel loo baxsadaba aan lahayn aan istishcaarno marka inaan risaalo xambaarsanno aan dareenkeeda yeelanno inaan ka soo jeedno mabda' diiniya oo samaawiya oo ilaahay noo doortay subxaana wa tacaala inaan xambaarsannahay in ay naga dhaadhacdo tasarufaadkeenna aan dadka la mucaamaloonayno inaysaa noqoto gaalaba ha ahaadeen laakiin soomaaliga waxaa ka dhadhacsanoo waxyaalaha waa hore ina galay ka mid a gaal meeshaad ku aragtaba xoolihiisa adaa iskale gaal dhac oo xad oo iska qaado waa gaal buu ku leehay war gaal oo dhan xoolihiisu ma bannaana gaal oo dhan xoolihiisu ma bannaanee gaal gooniyay xoolihiisu bannaan yihiin dariiqo gooniyayna ku bannaanta allah subxaana wa tacala sooma dhin laa yanhaakum allah can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim alla idinkama reebayo idinmana diidayo kuwa aan idinla dagaalamin guryihiinnana aan idinka saarin inaad u baarinimo samaysaan oo u ixsaan fashaan cadaaladna u samaysaan alla idiin diidi maayo inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiin wa akhrajuukum min diyaarikum kuwa laydin leeyahay laydinka reebayo ee laydiin diidan yahay waxa weeye waa kuwa idinla dagaalamay guryihiinnana idinka soo saaray nebigana sal lay slam waxaa ka sugan gaal uu ballan kula jiro oo ballan wada noolaansho uu kula jiro ruuxii dilaayay jannada geli maayo ufiirsada gaal la dilay baa haddana jannada lagu waayo ogow gaal oo dhan marka lama dilo xoolihiisana lama qaato sidaas daraaddeed dadkan walaal aad u timaadeen dadkan aad u timaadeen kuwa muslimiinta ana iyagana mucaamalo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo iskaashi wanaagsan la yeesha kuwan gaaladeen islaamka ahaynna iimaanka alla idin siiye iyo tawxiidka waxaad u gudbin kartaan u gudbiya oo gaadhsiiya idinkana adduunna danbay idin tahay aakharana insha allahu tacaala danbay inoo tahay walaalayaal ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina xifdiyo diintana inoo xifdiyo allah subxaana wa tacala khaatumadana inoo hagaajiyo wixii sharana ilaahay naga qabto subxaana wa tacaala wanaaggana ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu hanuuniyo khaatumadana alla inoo hagaajiyo inta ayaan kelimada dardaaranka kusoo gabagabaynaya jazakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير شيخ إن شاء الله سؤالها أيها نوغو حيق دونا كل يبقى بديهن سؤالها ما دام أي بديهن وحررنا سؤالها بدل أصول نغنقونها أيها نواجران إنا نسكير أينا ووحي صول نغنقضينا عنه وهري لغة جوابين عن فراك قادنا waxaad ka heli doontaan insha Allah taala cajaladaha la duubay oo shaqti duubay iyo rag kale su'aasha ugu horeysa sheekh waxay leedahay geemka ay caruurtu ku cayaaraan ayna lacagta ku ridaan lacagtaasi xalaal miya
nebigu sal alay wasalam xadiid saxiixa ka sugan uu leeyahay laa sabaqa ilaa fi alaa ciyaar wax lagu kala qaataay ma jirto mana bannaana ilaa saddex mooye saddexdaasi waa tartanka fardaha iyo tartanka geela iyo toog dhisadka toogta barashadeeda shiishka barashadiisa saddexdaa waxaan ahayn nebigu wuxu uhi sal alay wasalam wixii lagu kala qaato waa xaaraam xadiis kalena wuxuu ahaa ciyaar kasta waa baatil ilaa saddex mooye ciyaarsiinta uu ninku ciyaarsiinayo faraskiisa taqriiban booska faraska hadda waxaa ku jira teknikada lagu dagaalamo tababarka lagu qaato diyaaradaha muxotaangiyada waxa lagu dagaalamo oo dhan ayaa soo gelaya iyo ninka la ciyaaridiisa oo xaaskiisa la ciyaarayo iyo midda saddexaad oo ah leebka iyo shiishka saddexduba maqsad waxay u adeegayaan ciyaarta ka weyn ciyaar keliya maaha wax ciyaarta ka weyn bay u adeegayaan la ciyaaridda uu ninku xaaskiisa la ciyaarayo waxaa loo fasaxay oo loo yidhi baatil ma aha waxaa ka dhalanaya reerka isfahankiisa wada noolaanshihiisa kulankiisa ilmo dhasha isfahan tanaa ka dhalanaysa waana maqsad sharci faraska iyo leebkana waxaa ka dhalanaya maqsad sharciga lagu gaadhayaa oo waa dagaalkii iyo jihaadkii bay wasiilo u yihiin laakiin ciyaaru iska wakti lumisa ciyaari wakti lumiisa ujuurada lagu qaato iyo tartankeeda wixii lagu helaba waa baatil waana xaaraam wabillahi tawfiiq
jasaaka allahu khayr su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa'ilku sheekhana shirkadaha xawaaladda in badanna waad ka jawaabtay shirkadaha xawaaladda ma dhihi karnaa lacagta iga sii dirta ah markaan u imaado ayaan bixinayaa iga sii dira
waan ka jawaabay malaha intaan maray meeshana waan kaga jawaaban malanaya soo maay marka soo celcelinteedu macno weyn male masalada waan ka jawaabay inta aniga garashadayda intaan arkay iga sii dirtu ma bannaana way dhici kartaa cilmigu waa iska gudawan yahay inay yani wax weeyaan ama aan si qalada u fahansanahay ama macnaha wax weeye masaladu ay ayna macnaha wax weeye baxuusteeda qaarkeed iga maqin waa suuroobi karaysaa laakiin intaan ilaa hadda garanayo aan arkay masaladu waxa weeyaan waa qardun jara manfacatan waana nooc ribada ka mid ah horayna waan u faahfaahiyey wabilahi tawfiiq
jasaak allah khayr sheekh wuxuu leeyahay saa'ilkan dad badan oo muslimiin ah ayaa waxay aad iyo aad u ammaanaan shiicada kuwaas oo soomaali ah iyada oo ay arkaan ay ka arkaan t v-ga oo ka sheekaynaya xasan sheekh xasan nasrullah iyo axmed najaad marka maxaad odhan lahay dadkaas
bismi illahi raxmaan raxiim dadka waxaan dhihi lahaa shiicadu iyaynan iclaamaadka siyaasiga idinku sirin shiica waxay tahay barta shiica waxay tahay barta waa shay aada basiid u ah in telefishinka idaacadda lagaa hogaamiyo bacdulmawaaqifna lagugu siro ruuxa khaaliyu dihniga waxbana aan la soconin baana arrintaasi godkaa loo qodaayo ku dhaca haddaadse og tahay adigoo sunni ah shiica waxay tahay haddaad garanayso xasan nasrallahina maadan taageerteen axmed najaadna maadan taageerteen laakiin nasiib darrada ina haysata waa jahli aqoon darro wa shiicadu isku mabda' ma nihin shiicadu isku qur'aan ma nihin masalada qabsada qur-aankaan haysanno waxay qabaan inuu kala dhiman yaho qur-aan ka badan baa jiray leeyihiin oo horta isku qur-aan ma nihin oo qur-aanka in la bedelay bay qabaan shiicadu isku axaadiid ma nihin masterka labaad ee aynu u noqonno waa axaadiista isku axaadiid ma nihin bedelka annaga bukhaari iyo muslim iyo sunan arbaca aan u noqonno ayaga usuululkaafi iyo kutub kaley u noqdaan ruwaad kale iyo culimo kaley leeyihiin oo culimmada xadiidka agtooda beenaalayaal ka wada ah waa ka uu leeyahay imaamu shaafici caleyh raxmatullah firaqda dariiqa sunnada ka luntay firqad ka been badan raafidada weligay ma arag imaamu shaafici caleyh raxmatullah raafidadu waa shiicada waa qoladan itna cashariyada la yidhaahde ee iran wa shiicadu waxay gaalaysiiyeen saxaabadii nebiga sal alay slam dhowrnin waxaa ka ahayn nebigu markuu dhintay kadib waxay qabaan saxaabadii ardadii nebigu inay gaaloobeen oo diinta ka baxeen shiicadu waxay lacnadaan saxaabada raggii ugu fadli badnaa abubakr sidiiq iyo cumar iyo xaasaskii nebiga sal alay waslam lacnadooday ku cibaadaystaan allaahuma alcan sanamay qurayshin wa jibtayhimaa wa taaquutayhimaa wa bintayhimaa waa dikrigay ku digriyaan ilaahu lacnad labadii sanam ee quraysh iyo labadii taaquut iyo labadoodii gabdhood labada sanam waxay ku wadaan abubakr iyo cumar afdalu hadihi اluma bacda nabiyiha sal lay slam waa abubakr cumar baa ku xiga labada gabdhoodna waxay ka wadaan caaisha xibatu rasuuli lahi sal lay slam iyo xafsa zawjatu nebi sal lay slam marka shiica inaan baranaan u baahana shiica waxay tahay inaan barana u baahna shiico waa madhab diini ah oo aan islaamka xidhiir la lahayn asalkeedana waxaa asaasay nin yahuudi ah oo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba cabdullaahi ibnu saba nin yahuudi ah oo islaamkii si kale markuu isaga celin waayey islaamnimo intuu muujistay oo islaamka isku dhex qariyey buu fikirkan aasaasay waxayna ka mid yihiin dawaa'iftii ugu horraysay kooxihii ugu horreeyey oo jeexmo islaamka yacni sunnada ka leexday ka mid yihiin shiica marka walaalayaal wax sahlan ma aha shacaaraadkan siyaasiga ayaan laynagu khaldin eiraan baa mawaaqifteedu cadcad ahay iyo nimankii la dhihi jiray xisbullaahi baa ka adkaaday muxuu ahaa israa'iil ka adkaaday dad far badan baa saboot u haya iska taageersan haddaad mid u taageersan tahay waa meesheeda caduwu caduwika sadiiquka saaxiibka cadowgiisu waa saaxiibkaa sooma haddaad ula jeedin waxaan ujeedaa saaxiibka waxaan dhihi lahaa cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka haddii uun aad quwad uun intay iska soo baxdo uun ama israa'iil burburisa ama cadowgaaga wax yeesho uun haddaad iska jeceshood isaga marxabaynayso sacabka ugu garaacayso waa meesheeda oo de hadduu jayna soo dhaqaaqo oo uu ku galgashana jaynaad markaa taageeri soo maha iska mawaaqif siyaasiya hadday tahay waa meesheeda laakiin shiicaa diin salka ku haysa oo saxsan waa masale aada halis u ah u noqda kutubta firaqa kutubtooda laftooda akhriya ciddii garanaysa kutubta sunnada ee culimmadii sunnadu ay ka qoreen akhriya nimankaasi waa niman halis bal waxaa laga yaabaa inaan usoo joognay khatar ka weyn oo maanta sunniyiinta haysata ma jirto shiicada khatar ka weyn shiicada oo sunniyiinta haysato kusoo foolle ma jirto maxaa yeelay eiraan waatan dawlad waxay noqonaysaa ka mida dawladaha nucleerka haysta qalbulcaalam alislaami bay ku taallaan ciraaq waaka way la wareegeen lubnaan way la wareegeen baxrayn qayb dhan inteeda badan waa shiico sacuudiga mandiqa sharqiya o dhan waa shiico inteeda badan halis baa la haysta dadka nimanku waa nimankii kacbada intay usoo dhaceen oo kacbada qabsadeen xajarul aswadkan la tegey wey xajarul aswadkan labaatan sanay la maqnaayeen nimankaad arkaysaa isla taariikha wey nimanku marka niman sahlan ma aha mas'aladuna masale sahlan ma aha ciddii doonaysa shiica waxay tahay inuu ogaado u noqdaa duruusta laga duubay muxaadaraadka laga jeediyey kutubta laga qoday markaasaad ogaani ma taageeri kartaa mise ma taageeri karaysa wabillahi tawfiiq
jazaaka allah khayr su-aasha kale wuxuu leeyahay saa'ilku maalin jimco ah haddii ay noqoto ciid ma ka tegi karaa salaada jimcaha
bismi llahi raxmaan raxiim waa masale khilaafiya hadday iswaafaqaan jumcada iyo maalin ciid ah nebiga waxaa ka sugan sal lla alay waslam inuu yidhi laba ciidood baa iswaafaqay maalin ay isku aadeen wuu u khudbeeyey saxaabada wuxuuna ku yidhi laba ciidood baa iswaafaqay salaaddii ciidda marka la tukaday kadib ee ninkii doonowna jumcada tuko ninkii doonowna ha tukanin wuxuu nebigu ka dambaysiiyey wainnaa mujammicuun annagu laakiin waan jumcaysanaynaa jumcadii nebigu sal lay slam dadka waa tujiyey wuuna jumcaystay laakiin dadkii wuu fasaxay oo wuxuu yidhi ninkii raba wuu iska maqnaan karaa halkaasaa marka lagu kala tegay maxaa laga wadaa culimmada jamaahiirtoodu salafan wa khalafan waxay qabaan macnaha laga wada waxa weeye ruuxa waxaa laga saamaxay imaanshihii iyo xuduurkii jumcada laakiin beddelku jumcada imaan lahaa duhur buu iska tukanay saasay badankood qabaan waana sida xoogga badan baxi aan mar masalada ka sameeyey oo aan hayo taqriiban natiijada aan is waa ugu xoog badan tahay waa midda iyadaaba ruuxii jumcada waa ka tegi karaa laakiin duhurkii buu tukanaya ra'yi baa jira ay culimmada qaarkood qabaan cabdullahi ibnu zubayr iyo cataa ibn abi rawax iyo qolyal ay qabaan culimadii salafka qaar ka mida oo ay leh xataa iska dhaafe duhurna tukan maysa waad iska seexan maalinto dhan waad iska danaysaan casarka salaad ka horraysaba tukan maysid bay qabaan laa duhran walaa jumcatan waana ra'yi culimadii salafka qaar ka mid ay ku tageen ayib ixtiyaadku marka wuxuu ku jiraa in aad tukato saddex weeyo waa saddex ra'yi inaad jumcaysato waa ta ugu fadli badan oo nebigu sameeyey sal lay slam inaad jumcadii ka tagto duhur tukato waa midda ixtiyaadku ku jiro haddaad taa hore weyda inaad jumcadiiba ka tagto iyo duhurkiiba ood casar usoo kacdo middaasina bacdu salaf baa qaba iyo fuqahada qaarkood waase ra'yi laga xoog badan yahay wabilahi tawfiiq
jazaaka allahu khayr sheekh wuxuu leeyahay waxaan ahay nin dukaanla ah waxaan ka iibiyey qof kabo rasiid ayaanan u qoray kabihii ayuu igu soo celiyey wuxuu igu yidhi lacagtaydii ii celi anigana waan ka diido waxaan idhi kuu celin maayo sababta aan u diidayna waxaa weeye waxaa derbiga dukaanka iigu qoran meesha lacagaha lagu qaato countarka korkiisa ku dhejisan waxa loogu magac daray no cheques maxaa la yidhaahdaa wax jeega ma jiro wax dayna ma jirto kaash lagu celinhayana ma jiraan haddaad alaabta gadato oo aada alaabta soo celiso waa u lagu bedelayaa alaabtii maxay marka arrintaas diinta ku qabtaa
bismi llahi raxmaan raxiim nebigu sal lla lay slam xadiidka saxiixayn ku yaalla wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqa wakana jamiican labada ruuxee wax kala gadanaysa khiyaar bay ku sugan yihiinoo mid walba khiyaar buu leeyahay inuu ka noqdo iibkii iyo heshiiskii inta ay wada joogaan oyna kala tegin maxaan ka fahnay halkaas hadday kala tagaan oy kala dhaqaaqaan beeci waa laasimay ilaa inuu midkood shardi lahaa mooye midkood hadduu shardi sii dhigtay beecu shardi iyo beeculceeb iyo maxaan u jeeda shartulkhiyaari in meelaha wax ka soo baxaan mooye beecu marba haddii la kala dhaqaaqoo la kala tago beecu waa laasimay caqdigu waa laasimay ruuxu hadduu shaygii soo celiyo ceeb hadduu yeesho waa laga celin waa in laga celiyo ceeb hadduu yeesho wax ku soo baxaan waa in laga celiyo haddayna waxba ku soo bixin oo soo celiyo iga celi ku yidhaah sida fiicani waxa weeyaan inaad ka celiso ajir baana ku jira iqaala la yidhaahdaayo waajib kuguma aha laakiin inaad walaalkaa waxoogaa arrintii hadduu ku qanci waaye aad ka celiso waas fiicanta waana min baabi alixsaan iyo samafal wey haddiise ruuxu ku adkaystooo yidhaahdo kuu celin maayo xaq looguma leh inuu celiyo xaq looguma leh ayib taa markii la yidhaahdo sidaa la dhaho inaad adiga derbiga ku qorato celis ma jiro culimmadu waxay leeyihiin iyaduna ma bannaana lajna daa'ima fataawideeday ku qoran tahay ma bannaanay leeyihin inaad meesha ku qorato laguu celin maayo leanna celis ma jiro marar shareecadu waajibinayso celiska baad meesha ka saaraysa qasab mararka qaarkood celis waa jira waana ku qasbanta inaad celiso badeecadii hadday ceebka ku soo baxdo hadduu khiyaar ka furnaa haddii yani waxa way waxaa jira xaalada la soo celin karayo oy waajib tahay ruuxa ama inaad isagiioo kale u celiso ama lacag u celiso sidaas daraaddeed beecu waa sidaas hadduu ruuxu u celiyana waa fiican tahay haddii uu ruuxu yidhaahdo ma ahe shayga waa kaa celinaya isagiioo kale raadso ama badeeco kale qaado way kasii fiicantao waa nooc iqaaladii ka mida laakiin laasim looguma lahaa shay inta la kala iibsaday lagu kala tegay inuu celiyo xaq iyo laasim looguma lahaa wixii samafala meesheeda wey bismi llahi raxmaan raxiim gaaladuna islama waafaqsana culimada islaamkuna islama waafaqsana masalada khulaasadeedu waa saas gaalo lafteeda qaar baa ka doodaya in dayax la tegay soo ma jiraan culimada islaamkuna waa ku kala tegsan yihin isku khilaafsan yihin maalan sheekh maxamed amiin shinqiiti caleyh raxmat ullah kitaabkiisa kitaabkiisa la yidhahdo adwaa lbayaanka masalada wuxuu ugu nusreeyey oo uu xoojiyey oo uu doortay inaan dayaxa la tegi karin wuxuuna daliishaday aayaddii ahayd muxuu ahaa alqamara fiihinna mahay aayaddi ahayd wajacala alqamara fiihinna yacni dayaxu wuxuu ku dhex jiraa samaawaadka daahirka aayaddu waa saas samaawaadka dhexdooda hadduu ku jirana lama gaadhi karo samada waardi baa saaran halkaasuu mariyey wuxuuna leeyahay waa waxaan dhici karayn inay dayaxa tagaan been bay akhriyayaanbu sheekh ibnu baas caleyh raxmatullah risaaluu leeyahay oo uu ku taqriirinaya inay suuroobi karayso dayaxa tegitaankiisu wax na soo diidaya male buu leeyahy bini aadamka iyo tabartiisa unbay ku xidhan tahay iyo in la xaqiijiyo mooye wax na soo diidaya ma jiro laba goroba adugu ama hala taga ama yaan la tegin laakiin mid baan kuu xaqiijin aniga midaan kuu xaqiijin waxa weye lama degi karo ha la warwareego hala soo sar sawiro mar ha la dhex istaago laakiin lamana degi karo lagumana dhex noolaan karo ibni aadan meel aan dhulkan ka ahayn kuma noolaan karo maxaa ila allah muxuu yidhi minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa dhulkan yaan idinka abuurnay isagaanan idinku celin doonnaa isagaanan idinka soo saari doonnaa idinka soo noolayn doonnaa meel kaloo bini aadan aadi ma jiro nimankan waa dhici kartaa marka inay filim been iyo riwaayad been inoo dhigayaano satallaydyo intay hawada noo fadhiisiiyeen meelaha wax noo soo sawirahaya oo yaa dhihi kara waa beentiinoo meesha soo arki kara ya xaqiiqa cilmiya waxa wuxuu noqon lahaa markii intay muslimiintu ayagu intay awood leeyihiinoo meeshii bal aadaan ay wax rasmiya ka keenaan laakiin beenna dhihi mayno runna dhihi mayno ilaa wixii xaqiiqoobaan culimada islaamka marka la yidhahdana saasay isugu khilaafsan yihin wallahu aclam laakiin min fuduul cilmi bay ka mid taha wax laga faa'idaysan baaba iska yar wallahu aclam
jasaaka allahu khayr sheekh wuxuu leeyahay saa'ilku safka salaada oo la kala googooyo maxay tahay muxuu yahay xukunkiisu haddiise aan tukado haddii aanse aan ku tukado safka oo kala go-aan ma iga ansaxaysaa salaadaas
bismi llahi raxmaan safafka simidoodu salaada qayb ka mido safafka simidoodu iyo isku dhajintoodu salaaday ka mid tahay sida nebiga ka sugan sal ly waslam safka kala goyntiisana ninkii safka kala gooya allaha kala gooyo waa xadiiska nebiga sal ly safka marka in la kala gooyo maaha safka haddii tiir uu kala goynayo safkaa tiirku kala goynayo lagu tukan maayo xadiidkii saxiix ahaa saxaabigu wuxuu leeyahay safafka tiirarka dhexdoodaa waa naloo diidi jiray waana nalagu garaaci jiray nebigaana nahiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayho rasuulku wuxuu reebay in lagu tukado bayna sawaari tiirarka dhexdooda tiirarka dhexdooda laguma tukanayo leanna tiirarku safkii bay kala goynayaan allahuma hadduu ruuxu meel kale uu ku tukado waayo markaasi tiirarka dhexdooda salaaddii wuu ku tukanay laakiin haddii meel kaleoo ka dambaysa uu heli karayo waa in dib looga baxo oo safku isku xidhnaadaa la doonaya marka tiirarka dhexdooda kutukashadoodu waa khalad haddii meel kale la heli karayo oo safku xidhiidhsanaan karo haddii la waayana beddelkii jamaaca la'aan lahla salaada ku dhaafi lahayd waad ku tukan waana cudurdaar markaasi wabilahi towfiiq
jasaak allahu khayr sheekhana wuxuu leeyahay saa'ilkan qof baa haweentiisii furay markaasuu weliba ku cayaaray intii ay ku jirtay intii guud intay isqabeen iyo weliba intii ay ciddada ku jirtayba kadib markii uu furayna wuxuu diiday inuu siiyo meherkeeda wuxuuna ku laalay weliba inuu dayn ku bixin doono dib dambe arrintaasi miyay bannaan tahay iyadoo weliba ay tahay arrintani arrin aad daahiro u badan waayahan dambe soo badan iyo qofka markuu haweentiisa furo oo ay haweentu ciddada tirsanayso ninku ma gurigu joogahayaa mise waa ka baxayaa maxay tahay waajibaadka saaran
bismi llahi raxmaan raxiim midda hore haweenka meherkooda in la meermeeriyo waa dulmi wa aatu nisaaa saduqaatihinna nixla alla wuxuu yidhi dumarka meherkooda siiya caiyo iyo siismo rabbi siiyey weye siismo ilaahay u qorsheey weye waana xaq ay leeyihiin siismo aan meermeerin lahayn siiya hadday markaa kadib wax idin ogolaadaan ama idinka raalli noqdaan qaata fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'a iyagoo raalliya waxay idinka siiyaan meherkooda cuna baa layidhi qaata laakiin meherkooda gacanta ka geliya soomaali baa lagu yaqaanaa meel kale kuma arg aniga meher isagoo dhan wada dayn ah meher isagoo dhan wada dayn ah oo haddana hadhow lala dhimanayo oo dan laga lahayn oo haweentii lagu cadaadin oo isaga dhanba uun macno la'aan iska ah waxaan u malayn inay arrimaha aan khaaska la nahay ay tahay waana khalad weyn oo aad u weyn xuquuqda ta ugu weyn waxaa ka mid a xubinkan xaaraanta kaa ahaa waxaad ku bannaysatay waa inaad bixiso xubinkan waxaad ku bannaysatay waa bikelimati illaah iyo shardi inaad meherka bixinaysaa meherkii inaad gabadha siisaa la doonaya haddaad meermeeriso adoo heli kara matlu lghaniyi dulmun yuxillu cirdahu wa cuquubatahu baa markaa ku haysta ruuxa isagoo heli kara daynta dadka meermeeriya igu soo noqo dib baan ka bixin doonaa ku haya horta waa dembiile waxayna arrintaasi bannaynaysaa oo xalaalaynaysaa sharafkiisana in meel lagaga dhaco cirdigiisa midda labaadna in la ciqaabo marka walaalayaal waa khalad weyn khalad weyn wey ilahay agtii subxana wa tacaala rag badan waxaa u yaalla oo dunuuba waxaa ka mid ah inay dumarkoodii siin waayeen meherkoodii inaad intaad nooshahoo dhaqan tahay meherka iska bixi sii waxeeda gacanta ka geli maxaaba isugu kiin laabnaanahayaba asal ahaan caalamka kale waxaa laga isticmaalaa marka gabadha la guurinahayaba meherku waaba muqadam miiskuba saaran yahay halkan aad joogtaan masaasa miiskaa la saaraa ma jirto berri iyo waxaadan keri karin baan ku meherin iyo asagoo faqiir ah oon laba shilin ka nixin buu wuxuu ku leeyahay toban kun oo dollar baan ku mehersanaya ma rabo inuu bixiyo marka leanna wuxuu doonayaa waxaan in la iskagala haado hadhowna uu iska sasabo ama danba uusan ka gelin iska dhaqaaqo ilaahay laga boqo subxaana wa tacaala waa xuquuqay dumarku leeyihiin hala siiyo masalada labaad oo ah ninka hadduu xaaskiisa ay kala tagaan haddii dalqadda ugu dambaysay ay ku kala tageen oo ay baa'ino tahay ciddada intay ku jirta haweenaydaasi ninka ajnabi bay ka tahay gurina lama joogi karo gurigii lama joogi kare waa kala tegayaan laakiin haddii ay tahay dalqadii koowaad ama tii labaad oo uu soo ceshan karo markaa xaaskiisii oo kale way markaas iyadana guriga laga saari maayo isaguna ka bixi maayo way wada joogayaan in badan oo ka mid a mufasiriintii salafka taabiciinta waxaa laga soo guuriyaa inay leeyihiin sida cataa oo kaleeto saciid ibnusayab oo kaleeto taabiciin fara badan waxaa laga soo guuriyaa inay yidhaahdeen gogosha unbay ku kala tegayaan oo hal gogol isla seexan maayaan laakiin gurigay way wada joogayaan sariirtoona isla seexanin haddaad heli kartaanna hal qol ha isla seexanin iyaduna qolkaa ha seexato adiguna qolkaa seexo guriga wada jooga ha kuu adeegto muxuu ahaaye maaragtay haddii intaasoo dhan de waxaa laga shaqaynaya la rabo ma taqaana adig ya xataa kaa xijaaban mayso xataa kaa xijaaban mayso maxaa la rabaa waxaa la rabaa in indha inta lagu indha saraxaadiyo aada dib ugu noqoto ya waxa la rabo waa intaa soo ma oo gurigii dib u hagaagaa la rabaa soo ma marka maqsuud sharciyaaba ku jiraba sidaas daraaddeed baa fuqahadu waxay isla ogol yihiin haweenaydu intay ku jirto ciddada rajciyada ah waa xaas oo kale wa waa xaas oo kale keliya uun fuqahada salafka waxaa laga soo guurinayaa sariirtii iyo gogoshan bay ku kala tegayaan intii kale waa la wada joogaya ayib ilaa heer waxay gaadhayaan fuqahada qaarkood ay leeyihiin haddii isagoon afka kaga noqon rajactu aan dhihin uu u galmoodo uu u galmoodo bimujarad wuu ku khaldamay la dhihi maayo waxaa la dhihi wuu soo ceshay waa sida fuqahada qaarkood qabaan lakin waa masala khilaafiya wabilahi tawfiiq
jazaak allah khayr sheekhu wuxuu leeyahay saa'ilkan dadka gaalada ah waan xamanaa waana caynaa wax dembi ah ma naga soo gaaraya
nebigu sal lla alay waslam wuxuu yidhi mu'minku faaxish ma aha mutafaxishna ma aha mid afxun ma aha oo dabeecaddiisu afxumo ma leh afxumadana iskama raaraadiyo mu'minka carabkiisu waa dhowrsoon yahay haddaad isbarto gaalka wax ka sheegiddiisa oo carabku kaa barto berri soo muslimiintana wax ka sheegi maayo nebiga sal lla alay wasalam isagoo caaisha la joogto fii saxiix albukhaari buu xadiid ku yaallaa ayaa waxaa u timid qolo gaalaha markaasay salaameen nebiga sal lay sl waxay ku yidhahdeen assaamu alayka assaamu calayka saamku waa geerida assaamuda iyo assalaamuda soo isumeeka way u qariyeen waxay iska dhigeen inay salaamhayaan oo kale markaasaa waxay yidhaahdeen assaamu calayka markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam wacalaykum caaishoo meesha fadhiday baa marka fahanto maqashay waxayna istiri nebigu ma fahmin markaasay tihi wacalaykum asaamu wallacna bay tii geeri iyo lacnadii idinkay korkiinna ahaatay bay tii markaasaa wuxuu yidhi caaishoy ukaadi ukaadi caaishooy ilaahay fuxshiga iyo tafaxushka ma jecla afxumada ilaahay ma jecla markaasay tihi rasuul ilaahay oo soomaada maqlay nimanku waxay kugu dhaheen nebigu wuxu uhi sal lay slam anigu waxaan ugu jawaabay soomaada maqlay yacni waxa weeyaan igamayna lugmeersanin waay waan ku baraarugay wa calaykum baan aniguna ugu gaabiyey soo ma marka nebigu muxuu diiday nimankaa xataa nebiga sal lay slm hadalka xun u qariyey caaisha inay caydo ama wax ka sheegto rasuulku waa diiday sal lay slm soo ma aragtaan marka sidaas daraaddeed gaalada waa iska xamayna waa iska cayayna haddaad caycaydaan haddaad mabda'ooda iyo xumaantiisa ka hadlayso meesheeda way laakiin ashkhaasta wax ka shoogooda iyo xamashadooda haddaad badiso waxay ku gaadhsiinaysaa inaad afku kaa barto carabku kaa barto marka dambana aad iska noqoto ruux badiyu lisaan ah manaa oo carabkiisu uusan waxba ka dhowrsoonayn culimmada way qaar baa waxay yidhaahdaan markay ka hadlayaan imaam nawowi caleyh raxmatullaahi oo kaleeti waxay leeyihiin cidda cirdigiisu uu xaaraamta yahay waa muslimka waa mu'minka qaar baa dhah laakiin shaki male sawaabku inuu yahay marba haddii ruuxan maqsuud sharciga uusan jirinoo mabdi'iisa laga digaynin oo caqiidadiisa la dhaleecaynin oo markaas maqsuud sharci uusan ku jirin ha la iska caaycaayo wax macnaa kuma fadhi wabillahi tawfiq
jazaak allah khayr sheekhana wuxuu leeyahay saa'ilku maxkamadaha waddankan marka loogu soo galo dadka oo qolada maxaakiimta haysato ee mas-uulka ka ah la galo oo qofka uu dacwo ah ahaan u galo xaakimiinta waddanka ee gaalada ah waxaa waddankan sharci u ah in la isu godo oo madaxa saas loo yidhaahdo markay soo galaan maxaakiimxooga jaajkaa soo gelaysa waa la wada istaagay madaxa loo luxi haddii aad diintaa rabto haysa marka haddii aad diiddana xukun baa kugu fulaya arrintaa iyada anoo bayaana sheekh barak allah
bismi illahi raxmaan raxiim horta madaxa oo saa la yidhaahdo iyo rukuucda ma bannaana oo in cid lagu tacdiimiyo o lagu weyneeyo ma ay bannaana khaasatan cidda lagu weyneynaya hadday gaallo iyo maxkamaddoo tahay waa ka'annaka adigoo kufri weyneynayo kale madaxa saa la leeyahay waxaaba kasi daran nooc rukuuca haba ahaatee u istaagiddaaba iyadoo la mid ah asal ahaan masaladu waa saas laakiin daruurada jirta iyo maxkamadihii oo laga maarmayn oo dadkii meel kaleeto xuquuqdii lagu kala qaataa inay jirin iyo mushkiladii oo taalla hadday wax ay tahay laasima ay tahay markaasi saaad u xeeladaysan lahaydeen u xeeladaysan laakiin masalada asal ahaan cidaan ilaahay ahayn loomana rukuuci karo istaagid gaal loo istaagoo lagu ixtiraamana maya nebiguna sal lla lay slam iska dhaaf gaal loo istaagee xataa saxaabadiisa wuxuu bari jiray inaysan isu taagin saxaabigu wuxuu leeyahay weligana nabi maanaa isu taagi jirin salawatu rabbi wasalaamu calayh wuu diidi jiray ma ogolaan jira maxaa yeelay qiyaamku waa kii xadiidkii mucaawiye ah mucaawiyat abi aalib معاوية وعن إلى ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار عدي جعل إن لو استاغو oo dadku u istaagaan naarta meeshuu ka geli lahaa ha ku talagalo ha diyaarsada buu nabir sal ly slm marka istaagidda khalqiga loo istaagayo xataa culimmadu waxay ka doodayaan ixtiraam ahaan ruux muslim oo kor ka yimid oo safar ahaa waalid ahaa sheekh kor ka yimid ma loo istaagi karaaba waxay tahay mas'alo murankeedu dheer yahay oo kutub gooniya laga qoray oo niqaashkeedu badan yahay culimmada qaar bannaynayaan qaar diidayaan maa baaluka marka maxkamad gaale iyo nin meesha joogo xukumaya iyo hawshu uun wadcigan hadda aan ku noollahay iyo sidii aan u xeeladaysan lahayn waa mas'alo kale wey laakiin asalka mas'aladu ma bannaana wey wabilahi tawfiiq
جزاك الله خير شيخنا إن شاء الله لبدا سؤال بأن نوقو دنبين تحتوان لإيمو جزاكم الله خير سؤال شان حلية سائلكو شيخ قف أيا وحو كريستي قولي قولي أنا مرور ربع سوء إنو دقو أي وحو ربع إنو كسي faa'iido oo dadka intuu ka sii kireeyo lacag ka sii qaato guriga ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado qofka isaga ihii diintu maxay ka qabtaa baaraka allahu fiikum bismi llahi raxmaan raxiim guri buu kiraystay dadna waa ka sii kirinaya miya kutubta waxay qorayaan sida matala muqnim ibnu qudaama iyo kutubta fiqiga waxay qorayaan baabulijaara ama kitaabulijaara markay ka hadlayaan ruuxa musta'jirka ah ee guriga ijaartay ee kiraystay haddii uusan jirin shardi ninkii guriga lahaa uu ku xidhay oo uu yidhi ma sii kirayn kartid hadduusan dhihin haddii shardi noocaasa meesha lagu xidhay ma sii kirayn kartid hadduuna shardigaasi meesha ku jirin ood gurigii gurigii kiraysatay waad sii kirayn kartaayoo dad kale waad ka sii kiraysan kartaa leanna ijaaradu waa shay caqdi laazim a weeye ruuxan guriga kiraystay ama dukaanka kiraystayna intifaaciisa ayuu iibsaday wabittaali intifaaca wuu ku tasarufi karaa siduu doona ugu tasarufi karaa bishardi waxa uun tasarufka uu intifaaca ku tasarufayo waa inaan cayntii iyo gurigii laga kireeyey ayna dhibaata ku soo gaadhayn hadday dhibaata ku soo gaadhayso marka waa mamnuuc haddiise laakiin gurigiina ayna dhibaata soo gaadhaynin shardigaa horena uusan oolinoo ma sii kirayn kartid aan lagu dhihin guriga uun lagaa kireeyey dhibaato male waad sii kirayn kartaa waa sida ay qabaan badanka culimmadu wabilahi tawfiiq
جزاك الله خير شيخنا سائلكن wuxuu leeyahay haddii xaaskayga meherkeedii shan iyo xaaskayga meherkeeda shan iyo toban sano ka hor aan ku mehersaday boqol kun oo shilinka soomaaliga ah haddana la igu leeyahay ma iyadii un baan bixiyaa boqolkii kun oo shilin soomaaliga ah waagaas joogo
subxaana bismi illahi raxmaan raxiim masaladan waa masalada loo yaqaano fuqahada ay yidhaahdaan rabt اlxuquuq wاliltizaamaat bimustawa yani almaciisha xuquuqda iyo duyuunta laysku leeyahay kolba meeshay noloshu marayso in lagu miisaamo miyaa mise wixii hadda ka hor lagu kala qaatay in laysku siiyo weeye waa mas'ala fiqiya fuqahaduna aada uga doodayaan lacagaha daynta laysugu lahaa keliya ta meher keliya maaha laakiin waxaa dhici karaysa waagaas inuu ruux dayn kugu lahaa kun shilin oo soomaaliyana kugu lahaa maalan ilaa haddana aadan siinin maxaad wax ugu gudaysaa ma kunkii unbaad siinaysa meherka xaasku waa la mid xuquuqdii sidaas ahayd oo noocaas oo dhan waa saas oo kale wa taqriiban marka waxaa ku jira waxaa la kala qaadayaa hoosu dhaca ku dhacay lacagta sicirkeeda hadduu yahay wax iska fudud oon aada u sii weynayn lacagtii hadda ka hor lagu heshiiyey unbaa la kala qaadanayaa iyadaa unbayna xaq u leedahay ruuxii dayn kugu lahaana xaq u leeyahay haddaan isbeddel weyn lacagta ku dhicin haddii lacagta qiimaheedii aad u dhacay oo sida hadda lacagta soomaalida oo kaleeta aada burburtayba markaasoo kale cadaaladdu waxay ku jirtaa waana ra'yiga ay muxaqiqiintu rajaxayaan cadaaladdu waxay ku jirtaa in la yidhaahdo lacagtii burburtay tiradii iyada ahayd uun bixi waa dulmi laanna lacagtani qiimo male waxay qiimo ku leedahay suuqa waxay kugon- ka gon kartay qiimo ku leedahay laakiin laf ahaanteedu waa iska waraaq fidana ma aha dahabna macdan qaaliyana ma aha sidaas daraaddeed haddii ruuxii la siiyo hadda maalan kun shilin oo soomaaliya labaatan sano ka hor ama soddon sano ka hor lacag fiican bay soo saas ma maanta haddaad siiso maxay u goyn kartaa koob shaax hadaa ma goyso ya marka waa dulmi waay cadaaladdu marka waxay ku jirtaa shaygaas waxyaabaha aan isbedelin oo inta badan isbedelka badani ku dhicin baa lagu qiimaynaya isagii matalan waxaan leenahay kun shilin oo waagaa joogtay xoolaha nool maxay ka goyn kartay waagaas ama dahabka maxay ka goyn kartay waagaas hadday noqoto maalan waxay goyn kartay toban neef oo aryay yay goyn kartay soo ma hadda waxaad siinaysaa toban neef oo arya qiimahooda maanta ay joogaan kadaalika haddaad dahab la aado hadday noqoto waxay goyn kartay labaatan giraam oo dahaba labaatan giraam oo dahaba waxay maanta suuqa ka yihiin baad siinaysaa ma la fahmo a waxyaabihii aan inta badan isbedelka ku dhici xoolaha nool iyo inta badan dahabka iyo waxyaalahaas dolarka hadda ka hor hadda waxa weeyaan gabalkiisaa dhacaya yacni waxa waxyaalaha aan isbedelin ayaa lagu qiimaynayaa kadibna qiimihii baa la siinayaa ee sh- lacagtii dhacday ean waxba hadda lagu falaynin loogu gudi maayo ra'yigaasaa sawaab ah isagaana saxiixa sidaasayna hadda muxaqiqiintu dooranayaan isagaadna muda cadaaladdu inay ku jirto billahi tawfiiq Kaa dhammaan. bismi llahi raxmaan raxiim kelimo yar baan rabaa inaan baraarujiyo oo ee, walaalaha qaarkood igu baraarujiyeen muxaadaro waxaa jirtay bishii afraad ee sanadkan waxaan joogay magaa waddanka norway magaalada oslo baa muctamar ka jiray baan yaan tegey marka muxaadaro waxaan ka jeediyey cinwaankeedu uu ahaa raafidada yacni shiicada meeshan markaan imid ba walaalaha qaarkood waxay igu yidhaahdeen muxaadarada dhexdeeda waxaa ku jira hadal ah cusmaan waxaa dilay cali bn abi aalib maanta la ii sheegay walaalaha nin ka mid a ii sheegay oo yidhi bal hadalkaasaa jire inuu sabqulisaan u dhacay iyo ma kale ma aqaano bal fiiri buu igu yidhi runtii aad baan uga naxay hadal fudud ma ah dadka sunnada yaqaana cali bn abi aalib baa cumaan dilay wax fudud ma aha hadalkii dib baan u dhegaystay galabtaan dhegaystay kadibna waxaa ii soo baxday inaan baraarujiyo maxaa waxaa lai sheegay in aad laysu gaadhgaadhsiiyey waxaana weeyey hadalku ma ahayn sida loo sida loo cabiray hadalku si ahaantiisa waa saxsan yahay laakiin fahamka walaaladaad moodaa inuu khaldamay waana sida soo socota waxaan ka warramayey fitnadii keentay dilkii cumar ibnu khataab radi allahu canhu ee nebigu sii sheegay sal lla lay waslam dilka cumar inuu noqon doono irid fitno oo ummadda ku furantay markaasaa waxaan idhi fitnadaas cumar markii la dilay kadib furantay fitnadaasi waxay keentay dilkii cusmaan waxaa kale oo ay keentay dilkii cali oo ka dambeeyey waxaa kale oo ay keentay dilkii cali oo ka dambeeyey maxaad ka fahateen hadalkaas ya maxaad ka fahanteen cali inuu ka dambeeyey dilkii cusmaan miyaa meesha ku taala maya hadalku nasan waa saas macnuhu marka waxa weeye waana sida uu ku cad yahay fitnadu waxaa kalooy keentay dilkii cali oo ka dambeeyey cusmaan ka dambeeyey waay ilan cali bn abi aalib soo cusmaan kama dambaynin a ma kuma taalo dilkii waxay keentay dilkii cali oo ka dambeeyey dilkii cusmaan maaha ee dambayntani macnaheedu waxa weeye cali imaanshihiisi iyo khalaafadiisu waxay ka dambaysay khilaafadii cumaan bay ka dambaysay hadalku marka waa saas fahamkaad moodaa inuu khaldamayo ka dambaysidaasa waxaa loo qaatay bimacnaa cali oo ka dambeeyey dilkii cumaan aad baan ula yaabay fahan la fahmi kara way laakiin waxoogaa yani baraarujinta in lagu baraarugo oon la dhihin wadaadkii cumaan cali baa dilay buu yidhi jazaakum allahu khayran waxaan u leeyahay nebiga sal alay wasalam nebiga sal alay wasalam wuxuu aad u jeclaa dadka mu'miniinta inuu ka fogeeyo isaguna ka fogaado inay tuhmo qaadaanna uu ka fogeeyo qisadii baad garanaysaan zaynab nebiga sal alay slam masaajidku ictikaafaya ayay usoo gashay xaaskiisa zaynab markaasay waxoogaa la fadhiday baar bay masaajidku la sheekaysatay markay sheekadoo dhammaysteen bay damcday inay noqoto nebigu wuu raacay si uu sagootiyo oo u dhaafiyo meesha nebigiioo zaynaboo wada socda markay arkeen laba nin oo saxaabada ka mid a oo meel taagan oo sheekaysanaya arkay nebigiioo haweenay la socda waxoogaa bay marka yaro tillaabsadeen oo tillaabada hoosta ka xadeen markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam calaa rislikumaa zaynab mahayna safiya calaa rislikumaa inahaa safiya buu nebi sal alay slam tartiibtiina iska socda waxa ila socdaayay naag ajnabiya meehe waa xaaskaygii safiya markaasaa waxaa yidhi subxaana allah yaa rasuula allah ma inaan kaa shakin oon wax kugu tuhunaad ma annagaa arrintaasi naga suroobi kartaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam shaytaanku ibni aadamka wuxuu ka socdaa xididada sidaas daraaddeed waxaan ka baqay inuu qalbigiinna xumaan ku rido nebigu marka wuu ka hordegaya salawatu rabbi calayh wuu ka taxadaraya marka suu u fahmigaasi waa wax iska imaan karaya oo dhici karaya sidaas daraaddeed uma jeedin waxaasha inaan ictiqaadiyo amaan idhaahdo cali baa cumaan dilay masaladu waa masalo caadatan la yaqaano iska cadwey marka arrintaasi arrin jirta ma aha ha lagu baraarugo insha allahu tacaala شيخ بابا من برنامج